galab wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa sabti taariikhduna ay tahay afarta bisha disembar ee sannadka laba kun iyo koob iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan moojadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com dhegaystayaal haatan saacadda afrikada beri waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doono anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwax qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o na waxaa ka mid a carwada buugaagta oo magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey
sanadkan sidaad og tahay laba maalin ka hor markaan kulannay waa kooban yahay cudurka covid sagaal iyo toban adduunna waa adduunna waa ka horreeyey adduunna waa ka dembeeyey adduunkan aan ka dembeeyey ayaan unla jaan qaadnay martidu waa koobnayd ka qaybgalayaashu waa koobnaayeen buugaagtu waa koobnayd barnaamijku waa koobnaa
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan carwo warshadaha wax soo saarka dalka ah oo iyadana ka furantay amaba lagu qabtay magaalada hargeysa
ujeeddadaanu ka leenahayna waxay tahay dadkeenna shicibkee wax iibsadaa inaannu barno borodhaktiga waddankooga ay warshadahoogu soo saaraan ee gudaha dee inay iyaguna intaa tacwiid nooga dhigaanayna caawiyaan oo ay iibsadaan anay bartaan warshaduu ka soo baxay iska daa inay lookalu gartaane warshaduu ka soo baxay
barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida koox laga shakisan yahay inay yihiin jihaadiyiin ayaa ku dilay ugu yaraan soddon qof horeyda weerar ay ku qaadeen gaadhi dad rakaabi ay saarnaayeen maboti oo ku taalla bartamaha dalka maali sida ay maanta sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi waxaanay mas-uuliyiintani u sheegeen wakaaladda wararka e f b in dadka rakaabka ah rasaas ooda lagaga qaaday sidoo kalena la gubay gaadhigii markii kooxdan argagixisada ay weerarka ku qaadeen bartamaha bandigaara jimcihii waxaana intaasi ku dareen iyagoon magacooda xusiniin dowladdu ay u dirtay ciidamada ammaanka halkii falka uu ka dhacay mas-uul laga soo doorto bandiyagaara ayaa xaqiijiyey tirada dhimashada kaasoo sheegay in dadkaasi dhintay ay sidoo kale ku jireen dumar iyo carruur weerarkan ayaana ilaa iyo hadda aanay sheegan in cid ka mid ah kooxaha badan ee hubaysan ee ka howlgala dalkan ku yaala galbeedka qaaradda afrika madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa warfidyaanada u sheegay jimcihii inuu wado dhowr hindiso oo aad iyo aad ugu adag ruushku inuu xumeeyo xaaladda xadka ukrain halkaasoo ruushku uu ku soo dhoobayay ciidamo iyo weliba agab kala duwan muddo toddobaadya xaaladda ukrain ee xuduudda bariga dalkaasi ayaa kordhaysay islamarkaana sare u qaaday werwerka la xidhiidha in ruushku ay u qorshaysan tahay inuu gudaha u galo dalkaasi ay jaarka yihiin daandaansigana ruushka ayaa diiradda lagu saaray toddobaadkan kulankii wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka gaashaanbuurta neto ay la yeesheen xogayaha guud ee gaashaanbuurtaasi neto jenis stoltenberg iyadoo oo loo digay ruushka in xiisad kasta oo xaaladaasi la xidhiidha ay qiimo badan ku tegi doonto ruushka ayaa loo soo jeediyey in maraykanka iyo ukrain ay suurtagal tahay inay bilaabaan howlgal u gaara jariirada the washington post ayaa ku warantay jimcihii in ruushku uu qorsheynayo howlgal dhowr furimood ah oo uu ku qaaday ukrain kaasoo ay qayb ka qaadan doonaan ilaa iyo boqol iyo shan iyo toddobaatan kun oo askari horraanta sannadka soo socda iyagoo soo xiganaya mas-uuliyiin maraykana iyo weliba dukumentiyo surdoon oo wargeysku helay booliiska gobolka michigan ee dalka maraykanka ayaa sheegay inay xidheen waalidka wiil dhallinyaraha oo ku eedaysan afar dembi oo darajada koowaada oo ah diil toogashaha uu ka geystay dugsi sare maalintii salaasadii jennifer iyo james crambley ayaa lagu xidhay magaalada detroit wakhti horo sabtidan maanta sida laga soo xigtay booliiska dacwadoogaha ayaa xareeyey eeda dil ah oo ka dhana waalidiintan ama aan idhaahda waalidkan oo kaasoo la xidhiidhinaya dilkii dhacay waalidkan ayaan ka soo xaadirin islamarkaana aan ka soo hor muuqanin maxkamadda maalintii jimcihii taasoo keentay in boolisku ay u soo jaraan waaran qabasho ah lamaanahan oo ku eedaysan afar dembi oo la xidhiidha inay iska dhagamariyeen astaamo u muuqday ka hore toogashada dugsiga iyo weliba inay wiilkooda u oggolaadeen qoriga buurta sameru ee dalka indoneesiya ayaa maanta uu fulkaana ka qarxay iyadoo ay ka soo burqanayaan qiiqiya dambaasa ku keenay dadkii deegaanka in dhulkii uu ku madoobaado islamarkaana ku qasbay in kumanaan qof ay halkaasi oo ka agdhowaa ay meeshaasi iskaga cararaan ma jiro warar sheegaya cid wax ku noqotay sida ay sheegtay wakaaladda la tacaalidda masiibooyinka ee dalkaasi waxaanay kooxaha wax badbaadiya ay halkaasi ka soo daadgureeyeen dadkii degganaa iyadoo holocu uu soo gaadhay tuulooyinka islamarkaana uu burburiyey biriishka ku yaala lomanjang oo isaguna dhaca ama bariga ka xiga jaafa halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington aan ku bilownay dhegaystayaal labadii cishee lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxaa ka dhacay dila loo geystay saddex qof oo dhalinyaro ah oo laba ka mid ah ay walaalo ahaayeen taliyaha booliska amaanidhada taliska booliska gobolka banaadir ayaa sheegay inay gacanta ay ku soo dhigeen askartii ka dambeysay dilka ka dhacay magaalada muqdisho wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray magaaladaasi muqdisho
labadii cashee lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxaa ka dhacay dilal taabtay dareenka dadka magaalada kadib markii ciidamada dowladda soomaaliya dileen laba walaalo isla dhashay kuwaasi oo saaraa mooto bajaaj oo lagu kala magacaabi jiray sakariye iyo sowda waxaana sidoo kale habeenkii xalay ahaa muqdisho lagu dila wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo mahad cabdiraxmaan kana tirsanaa ciidanka asluubta soomaaliyeed dilaalkaas dhammaan waxaa geysta askar ka tirsan ciidanka dowladda oo dusha ka saarnaa gaadiidka dagaalka ee dusha ka furan tani waxay keentay dareen dadku ay ka muujiyeen cabsi la xiriirta dilka askarta dowladdu ay geysanayso taliska ciidanka booliska soomaaliya ayaa u sheegay v o a in ugu dambeyn gacanta lagu soo dhigay askartii ka dambeysay dilka loo geysta labadii walaalaha ahaa sakariya iyo sowda haddana ay ku jiraan gacanta hay-adaha cadaaladda sidoo kale waxaa gacanta lagu dhigaa habeenkii xal ahaa askarigii dilka ka dambeeyey mahad cabdiraxmaan ee maraya meel ku dhow isgoyska taleexa magaalada muqdisho hafayeenka ciidanka booliska soomaaliya gaashaanle cabdifataax aadan xasan ayaa v o eda kaga warramay sida ay ku suura gasheen gacanta lagu soo dhigo kuwii ka dambeeyey dilka labadii walaalaha ahaa ee lagu dila muqdisho ee sakariya sowda
waa uga warbixinay bulshada maalmihii lasoo dhaafay kiisaskii dililka ee dhacay dhammaantood dadka dhibka geystayna gacanta lagu hayaa oo hadda xabsiga dhexe loo gudbiyey maanta labada kiisba gacan kudhiigliyaashoodii xerlaalinta la marsiiyey xabsiga dhexena loo gudbiyey wax kaloo problema ma jiraan bulshada soomaaliyeedna waxaa ugu baaqayaa inay booliiska la shaqeeyaan dhacdadii hore xanuunka badneed labada dhacdo wada xanuun badan laakiin dadkii walaalaha ahaa ee wiilkii gabadha sidee lagu helay xogta la helay maxay ahayd dee gaari oo milatarigu leeyahay oo kalarka milatariga ku buufsan yahay ayuu ahaa isgooskoo jaam ahaa awgeena dadka wada joogo goobta calaamadaha ciidamadu ay isticmaalaan gebi ahaan bulshadu way wada taqaanaa nooc walba ulaa way taqaanaa xogtayaan bulshada ka helnay iyo wadooyinkii uu maray iyo saacadda ay falku dhacay awgeed isku xirxir iyo formal boliisku isticmaalo loo maray awgiisaan lagu helay wayna qirteen dembiilayaashii geystay falkaas inay iyaga yihiin gaarigana gaarigooda u ahaa iyo kaamirooyinkoona saaciday arrimahaasayna wax kusoo idlaadeen alxamdulilah siday ugu fiicnaan hadda falka kusoo gabagoobo laakiin hafayaane askarta wax dilaysaahay gaarigay saaran yihiin saraakiilaa wato mas-uuliin dowladaa wato iyagaasay ilaaliyaan marka miyaysan dembigu qayb ku lahayn dadka la ilaalinaya gudaha ku jira baabuurkii aan joojinayne dadka dilay
mas-uuliyiintu gudaha gaarigay ku jiraan xaaladda lagu jirana ma saamaxayso in askariga iyo mas-uulka gaariga gadaal ka saarani mar walba taxadir oo muujina askariga walow ay iska jiri karaan qof oo sida falkan dhacay dadka geystay camal ah ninka mas-uulkana mar walba raali kama ahan in bulshada la dhibaateeyo mas-uulkana mar walba ammaankiisa la sugaa asaga ammaankiisoo la sugayaa ficilo kale la geysan karaa maahayne mas-uulka saaran gaariga sarkaal ha ahaado xildhibaan ha ahaado cid walbo ay tahay mid raalli ka ah ma jiro in bulshada la dhibaateeyo laakiin waxaa dhacay labada habeen lasoo dhaafay ee mahad cabdiraxmaan ugu dambeeyey miyaysan ahayn mid foolxumo ku ah ammaanka magaaladan ee aad ka shaqaynaysaan oo booliisku xol saaran yahay miyaysan ahayn wax welwel iyo walaac ku ah dadka muqdisho wallaahi dadka magaalada way dareemi karaan waxaan shidanta waaye laba maalinoo lasoo dhaafay dhaceen dhowr bilood hadda ka hor ama dhicin isgoyskoo jaam xun ah la marayay ciidanka booliisku ka shaqaynayay dadweynuhu isdhaafayeen wax mar walba joogto ahayoo dhacaya maaha wax wax yani kama ku yimid oo ciidanka qaar geystay maayna ciidanka booliiska ku dhex jiro bulshada mar kasta lama caamila wax dhib noocaas kasoo tabinayn weli maan arkin laakiin waa dhacdo mar walba iska dhici karto laakiin sidee u dhaceen maahane sidee looga dabategaa aada u qiimo badan sida looga dabategay eheladiina loo qanciyey booliisku u shaqeeyey baarista la sameeyey dembiilayaashii lasoo helay taasaa wax qiimo le noqotay oo bulshadana ay ku qanacda wiilka mahada sidee loo dilay dhallinyarada ah asluubta ka tirsanan wallaahi asagana sidoo kale bajaaju saarnaa askartoo wada xeraysa askari ka mid ah wadada joog joog bajaajka lahay xabadii kaga fakatay marka adiga qofkii dembi geystaa intuu raba ha la ekaado waa dembi habaa ugu darnaada in nafi go'do taasna waxay diinteyna iyo sharcigeyna iyo qawaaniinta caalamiga ka qabaana laga qaadaya labadoodana kii dilkii hore geystay iyo midka dilkii dambe geystay intaba xabsiga dhexaan ku hubsanay oo maxkamadda ay sugayaan hadda waxaalama loo heli karaa askartan rasaasta ridaysa wadada si inay kaligood leeyihiin dadka u soomaaliya ma jiraa hadda go-aanaa gaartay oo amniga la xiriira haa xalay oo dhan aan wada fadhinay laamaha amnigoo kala duwan ciidamada digniinan u dirnay dadka askarta baabuurta isticmaasho mas-uuliyiinta waardiyeysa xoogga dalka soomaaliyeed booliiska iyo nabad sugidda intaba waan wada joognay waana ka balannay wixii hadda ka dambeeya dhacdooyinka noocaas inaysan dib dambe u dhicin wixii hadda ka dambeeya dhacdooyinka noocaas inaysan soo laabanin oo laga taxadiro ciimadana tallaabo laga qaaday ciddii adi ashee lasoo dhaafa dadka muqdisho waxay si weyn u hadal hayeen dareenka la xiriira dilka askarta dowladda u geysanayeen dadka shacabka saaran mootooyinka waxaana labada diloo ka dhaca muqdisho ay ahaayeen kuwo si weyn looga dareema hadalhayntooda magaalada muqdisho sakariya sowdow wada dhashay ayaa lagu dila mootobajaaj ay saarnaa xilli ay marayeen isgoodka debka waxaa sidoo kale habeenkii xalay ahaa muqdisho lagu dilay wiil dhallinyaro oo lagu magacaabi jiray mahad cabdiraxmaan oo asna saarnaa mootobajaaj maanta ayaana lagu aasa qabuuro ku yaala degmada kaxda cabdulqaadir okey v o a muqdisho
waxaa magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey carwada bandhigga buugaagta oo socotay muddo saddex maalmood ah munaasabad cashaa oo xalay muqdisho lagu qabtay oo lagu soo xidhayay ayaa waxaa ka qayb galay dad badan oo ay ka mid yihiin aqoon-yahan iyo weliba madax ka tirsan dowladda waxaana dhammaan hoosta laga xariiqay in la dhiirigeliyo akhriska iyo qoraalka soomaaliga si loo kobciyo garaadka bulshada soomaalida wariyaha v o eda cabdicasiis barrow ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada muqdisho nooga soo diray
munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen aqoonyahan qoraayaal dadka akhriska daneeya madax ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo qaar ka mida bulshada ku nool caasimadda ayaa waxay ahayd mid lagu soo gabagabaynaya carwada buugaagta ee muqdisho oo saddexdii maalin ee u dambeysay socotay waxaa lagu soo bandhigay madasha intii la joogay sheekooyin la xidhiiray dhaqanka iyo ilbaxnimada ummadeed ee soomaalida qof kasta oo hadla waxa uu dhiiri gelinayay in wax la akhriyo kadibna wax la qoro maxamed diini oo ah agaasimaha muqdisho bookfer ayaa v o eda uga waramay sida ay munaasabadu ku soo idlaatay
caawa xafladdii xiritaanka carwada bugaagta muqdisho ayaan joognaa maalintii saddexaad weeye gunaanadkii waxaa ka soo baxay in la garab istaago qorayaasha soomaaliyeed khaasatan kuwooda da'yar oo danta iyo duruuftu aysan u saamaxaynin hibooyinkooda inay qoraan oo daabacaan oo suuq geeyaan wasiirkii waxbarashada iyo wasiirkii warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo halkan caawa marti ku ahaana waxa ay ballan qaadeen in dowladdu qaybteeda ay ka qaadan doonto dadka ka shaqeeya xarumaha dhaqanka sidoo kalena dhiirigeliya akhriska iyo qoraalka soomaalida ayaa sheegay intii ay socotay carwada buugaagta muqdisho inay si weyn uga faa'iidaysteen bulshada gaar ahaan dadka wax qoraa oo buugaagtoodii la iibsaday farduuse jaamac oo ah maamulaha xarunta dhaqanka ee uu jaamac cumar ciise ayaa ka waramaysa marka waxaa kaloo aad iyo aad u mudan in la saaro in maarata dad badan oo buugaag keena ay ka soo qayb galeen buugtoodii la gatay aad iyo aadna maarata dadku ay u xiiseynayeen in buugtii ay helaan mar kale oo ay maaragtay ii sheegeen dhegaystaan baanal discussionskii waxa kullina ka wada hadlayay waxbarashada xoojinta waxbarashada sidee loo maaragtay horumarin karaa waxbarashada sidee ilmaha si fiican wax loogu bari karaa sidee maaragtay social media la isaga yareyn karaa runtii wuxuu ahaa discussions maaragtay dood wanaag aad iyo aad u taabanaya meel kasta oo bulshadeennu ay maaragtay ay wax ka tabanayso in laga hadlo coronavirus dartii carwada buugaagta muqdisho sanadkan dad badan lama marti qaadin sidoo kalena ka qaybgalayaashu waxay ahaayeen kuwo aada u kooban si loo muujiyo taxadir ah in cudurka safmarka ee covid nteen uu dalku ku faafo sanadkan sidaad og tahay laba maalin ka hor markaan kulannay waa kooban yaha cudurka covid sagaal iyo toban adduunna waa adduunna waa ka horreeyey adduunna waa ka dambeeyey adduunkan aan ka dambeeyey ayaan unla jaan qaadnay martidu waa koobnayd ka qaybgalayaashu waa koobnaayeen bugaagtu waa koobnayd barnaamijku waa koobnaa madbacadaha soomaalida ee ka shaqeeya soo saarista buugaagta soomaaliyeed ayaa qudhooda wax weyn u arka in carwooyinka noocaan ah ay soomaaliya ku soo bataan si wacyiga dadku uu kaco dhinaca kalena qudhooda ay u soo saaraan dhiganayaal waxtar u leh bulshada sida uu sharaxayo maxamed cartan oo ka tirsan maamulka madbacadda loox barays marka laga hadlayo bandhig buugaadka ama madbacadaha buugaagta daabacda suuq geysa tafaftirta waxaaseta dhan samaysa in ay munaasabadana kaleeto looga yeero ay shacabkii u adeegaysa isbartaan dadkii qoraagaha bugaagtooda ay daabaceen ay suuqgeynayaan ay dadka meesha isku bartaan horta waa wax muhiim ah waana bandhigyada dhan sababaha keena oo mar kasta ay si ballaaran adduunka meel kasta looga helo sanadkii lixaad ayaa caasimada soomaaliya lagu qabtay carwada buugaagta ee muqdisho waxaana muuqanaya in dad badan oo daayara ay xiise u hayaan cabdicasiis barrow v o a muqdisho
magaalada hargeysa waxaa maanta ka furantay carwada warshadaha somalilan iyadoo warshadleydu ay sheegeen inay dhibaato ay ka haysato dhinaca tamarta oo qaali ku ah warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
bandhigga carwada labaad ee warshadaha somalilan wax soo saarkooda maanta lagu soo bandhigay magaalada hargeysa ayaa waxaa ka qayb galay dadweyne aad u tiro badan kuwaasi oo doonayey in ay wax ka iibsadaan carwada iyadoo geesta kalena ay ka qayb galeen madax sare oo ka tirsan somalilan wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha somalilan cabdilaahi cabdiraxmaan aare ayaanu weydiinay ujeeddada laga leeyahay bandhigga carwada aad baa mahadsantay khadar horta dee bandhigani waa bandhigii labaad sanadkii horeaanu qabanay kanna waa wa waa dee kiisii labaad buu noqonayaa waxaa ugu muhiimsan laba arrimood labada arrimood ean doonayna inaan xoogga saarna waxa weeye kow in dadka ganacsatada ah ee wadanka maalgashiga ku sameeyey iyada oo ay jiraan duruufo adadag oo ay kamid yihiin tusaale ahaan arrimaha xagga tamarta iyo waxyaabahaas oo kale ay jiraan haddana ku dhiiraday in ay wadankii ka yagleelaan warshado farsameeya waxyaabihii awallay noo soo dhoofin jiray inagu suuqa u ahaan jirnay inay halkan ku farsameeyaan halkan kusoo saaraan oo ay halkan ku diyaariyaan dabeetana suuqii gudahana ka iibiyaan qaarkoodna oo reeri ay u gudbeen bayna dhoofiyaan oo ay magaranaysaa dibadda u diraan marka kow in nimankaa ganacsatada ah dee lagu dhiirigeliyo lana garab joogsado agabkii ay soo saareenna suuq lagu baro oo suuqa lagu geeyo si bulshadii ula qabsato oo ay bulshadii u barato qodobka labaadna waxa weeye in bulshada reer somalilan oo laga yaabo aan warba ka hayn tusaale ahaan alaabtan ka soo degayay wadanka soo galay iyo ka wadanka lagu farsameeyey farqiga u dhexeeya iyo alaabta ay iibsanayaanba aan mudnaan kala siinayn inaan barno dhaqan ah in ay horreysiiyaan wixii wadanka lagu soo saaray geesta kale maxamed sheekh cumar qalinle waa guddoomiyaha guddiga warshadleyda somalilan ee maanta wax soo saarkooda ku soo bandhigay magaalada hargeysa iyadoo ay ka qayb galeen sida uu u sheegay v o eda koob iyo afartan warshadood guddoomiyaha guddiga warshadleyda somalilan maxamed sheekh cumar qalinle oo ka jawaabayey nuxurka bandhigga ah wax soo saarka warshadaha somalilan ayaa u sheegay v o e waxaa kasoo qaybgalay doorkan koob iyo afartan waa carwadii labaadaynu qabano markii doorkii hore garaan haadi baanu ku qabanay soddon bay ahaayeen iminka laakiin koob iyo afartan baa kasoo qayb galay ujeeddadanu ka leenahayna waxay tahay dadkeenna shicibkee wax iibsadaa inaanu barno borodhaktiga wadankooga ay warshadahooga soo saaraan ee gudaha dee inay iyaguna intaa tacwiid nooga dhigaan ay nacaawiyaan oo ay iibsadaan anay bartaan warshaduu ka soo baxay iska daa inay lookalu gartaane warshaduu ka soo baxay waa waxa keliya calanka la mid ee maanta maydhi iyo somalilan ay ku qoran tahay ujeedadanu ka lahayn horta inaanu dadka iyaga barno waayo warshaduhu suuqa keliya haysta waa local suuqiina haddaanay kala garanaynba warshadii waddanka oo ka soo baxday iyo tii china ka timid dee waa yar nasiib daro inaanu barno oo carwada la barto waxa ku qoran ay arkaan ay horta taanu uga jeedadayadu waa taa faa'iidooyin ay leeyihiin barsaduu baa jira waayo ganacsiga kale way ka duwan yihiin waxaa laga yaabaa bakhaar inay shan qof ka shaqeeyaan shan milyan dhex wareegayaan warshad saddex boqoloo kuna inay konton qof ka shaqeeyaan baa laga yaaba waayo dabeecadda ayaa khasbaysa inay dadkaasi ka shaqeeyaan marka dhinac waa shaqa abuur dhinac waa training oo waayo technical know how ma laha ee waddankeenu waa tii la burburiyey markaa imika annagu xataa waxaanu soo saarnay dad qualified technician ah waayo dee noocan may aqoon awal iminka waxay barteen siday duba ula dhacayeen dadkii kuwii ajnabiga ahaa ee aanu keenay soomaalidu waa il dheer tahay nin qof walba waa intiisa loo sheego wallaahi kuwii iyagaa ka badiyey annagu waanu iska darnayba hindida waanu dhoofinay carwada warshadaha wax soo saarka somalilan ee maanta lagu soo bandhigay magaalada hargeysa oo socon doonta dhowr maalmood ayaa waxay noqonaysaa tii labaad ee lagu soo bandhigo somalilan iyadoo sanadkii hore lasoo bandhigay wax soo saarka warshadaha somalilan khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
mar kale ayaanu idin leenahay dhammaantiinba galab wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ay noo hayaan caashe ibraahim aadan iyo weliba nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna waxaa idinla socodsiinaya anigoo ibraahim xasan daandure iyo nuur xasan nuur nuur noo soo qabo dhabaalka ugu horreeya mahadsanid daandure dhambaalka ugu horreeya waa hambalyo aroos waxaana inaga soo gaartay hooye fardowse ismaaciil xasan nuur iyo hooye ambiyo muuse guuleed maxamed cabdiraxmaan buulle iyo reerkiisa iyo caruurtiisa fawsiye cabdiraxmaan buulle iyo caruurteeda fardowse cabdiraxmaan buulle iyo odaygeeda maxamed ayaan cabdiraxmaan buulle iyo caruurteeda axmed cabdiraxmaan buulle iyo yaxye cabdiraxmaan buulle xamdi cali raabi iyo nasre cali raabi faadumo sheekh barre barkadle iyo cabdirashiid sheekh barre barkadle eeda cabdiyo buulle biixi iyo eeda aamine axmed barre dhammaan dadkaasi oo kala jooga turkiga kenya hindiya iyo angola iyo soomaaliya waxay hambalyo aroos oo farxad leh ay hawada u marinayaan cabdirasaaq cabdiraxmaan buulle iyo najax yuusuf jaamac nuur oo arooskooda uu ka dhacay magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya waxaan leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin
dhabaalkan nuur waxa uu naga soo gaaray xaashe cabdi nuuriye iyo cabdul cabdi nuuriye iyo saciid jaamac shidaale iyo maxamed cabdi cabdi iyo maxamuud yuusuf jaamac jamaal yuusuf jaamac aadam faarax farasle leylo jaamac shidaale busteyo jaamac shidaale roon jaamac shidaale iyo dhammaan asxaabta waxaana ay jecel yihiin iyagoo isku duuban inay islaan gaarsiiyaan taaniidna u daraan sidiid maxamed nuuriye iyo safiyo cali jaamac oo arooskoodu uu ka dhacay degmada caabud waaq waxaana ay leeyihiin isku waar ah ee banaheedan kala siiyo ubad kheyr qaba
hambalyo aroos ayaan hayaa daanda waxaana inaga soo gaartay ayay khadiijo maxamed cusmaan iyo ayay aamine maxamed cusmaan ayay dahabo xaashi iyo hooyo nuurto aadan iyo hooyo saafi aadan hooyo deeqo aadan iyo aabo zubayr xasan shanqolow iyo aabo nuur xasan shangolow maxamed xasan shongolow iyo cabdinaasir xasan shongolow iyo nuur xasan shongolow aadan xasan shongolow iyo aabubashiir xasan shongolow eeda ablah xasan shongolow eeda faatimo xasan shongolow eeda hindiya xasan shongolow iyo eeda quraysha xasan shongolow eeda aamine cabdi shongolow iyo cadar zubayr xasan cabdi salaad zubayr xasan iyo falis zubayr xasan iyo nasre zubayr xasan khadar zubayr xasan dhammaan asxaabtan waxay tahniyad aroos oo farxadi ku dheehan tahay u dirayaan arooska iyo aroosadda waa kuwe waa axmed zubayr xasan iyo marwadiisa fatuush axmed shuuriye oo arooskooda uu ka dhacay magaalada gaarisa isku waara ayaanu leenahay ilaa nahadimka arsaaqo owlaad baariyaal ah oo dadkooda iyo dalkooda iyo diintoodaba anfaca aamiin
heesta ugu horeysa aan dhegeystayaashan u soo qabanayno waa minankiina codadkii allah u naxariistay xaliimo khaliif mogool iyo maxamed suleymaan tubeec
muda muda muda
midkana caadineeday waxaan kaga maqanay meel dheer ma joogin muraadkayga muraadkayga gaarka waxaan kaga maqanay meel dheer ma joogin muraadkayga muraadkayga gaarka
maxbaan arkayaa milayle kowdhe adigooy maqlaa maskable labadhe maxbaan arkayaa milayle kowdhe adigooy maqlaa maskable labadhe hadal waa mergo kale hadba meelu jiigme hadal waa mergo kale hadba meelu jiigme adigoon madow madow madow maare danteeno adigoon madow madow madow maare danteeno maanta kugu sugo maskablo dadka kale kaga maarmo kagama arma ii sheeg maanta kugu sugo macnalo dadka kale kaga maarmo kagama arma ii sheeg
mooy siday tahay eebe hadda aan ku maqle imane eebe maxdumooy siday tahay eebe hadda aan ku maqle mane eebe caddal waa margiyo kale hadba elu jeedine caddal waa margiyo kale hadba waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay ka heleen heestaasi dambaaladii haddii aan dib ugu laabanno hambalyo meher ayaa gacanteeda ku soo dhacday daanduray waxaana ay ka timid dadka kale ah axmed cali guure iyo cali aadan maxamed khadar saleebaan maxamed iyo nimcaan jaamac maxamed cabdi maxamed diiriye tiriig maxamed diiriye saado maxamed diiriye iyo nimco muuse maxamed aamina muuse maxamed khadre cali maxamed iyo ifraax cali maxamed dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga nida daafaheeda waxay hambalyo meher oo farxad leh ay gaarsiinayaan suuri maxamed diiriye iyo seygeeda qaaliga ah cabdulaahi oomaar oo meherkooda uu ka dhacay magaalada burc ducadu iyo heestuba waa dhankiina ayay yidhaahdeen waxaanu leenahay arooskana soo dedejiya isku waara ubadda kheer qabana kala hela heestan goordhow ayaad maqli doontaan waxaa noo baaqayaa faadumo maxamed cali iyo caruurteeda iyo abti maxamed cali wanaag iyo xaaskiisa khayrto xuseen jaaburi iyo abti cabdulaahi ibraahim maxamed doonow iyo xaaskiisa rowdo sheekh ismaaciil iyo abti maxamuud cabdiraxmaan sheekh iyo xaaskiisa naciimo maxamed nuur maxamed habaryar farxiya cabdiraxmaan sheekh iyo odageeda cabdi joodax iyo abti cabdiweli cabdiraxmaan sheekh iyo hooyo ubax ibraahim maxamed iyo ubax buulow iyo caruurteeda xamdi cabdirasaaq maxamed iyo odageeda cusmaan cali mursal iyo fu'aad cabdirasaaq maxamed iyo sharmaarke maxamed yuusuf hanad maxamed yuusuf iyo fakiya xuseen goodax barre iyo faakiyo xuseen goodax barre iyo farxiyo nuur dheere iyo ugu dambeyn ashwaaq nuur dheere waxaana ay dhammaantood ku nool yihiin maraykanka kanada soomaaliya kenya iyo australia waxayna taanid u dirayaan cabdiqaadir cabdirasaaq maxamed iyo ayaan daahir cabdi oo ku aqalgalay minneabolis minnesota waxaana ay leeyihiin allah arooskeena ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo ee uu idinkala sii owlaad kheyr qabta aamin ayaan leenahay
dhammaalka gacanteeda ku jira waxa uu naga soo gaaray abti fasax cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa aabe ibraahim xasan nuur iyo xaaskiisa nicime cabdi cali iyo caruurtooda abti yuusuf cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa abti mustafa cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa abti fu'aad cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa habaryar zahro cabdi cali iyo caruurteeda habaryar ardo cabdi cali iyo odageeda iyo caruurtooda habaryar mulki cabdi cali iyo odageeda iyo caruurtooda khadar faseex cabdi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa saadaad faseex cabdi xaaskiisii iyo caruurtiisa iyo dad kale oo aad u fara badan oo kala jooga jigjiga dhagaxbuur gungado dubai iyo maraykanka waxay hambalyo iyo duco ay wada gaadhsiinayaan maxamed amiin ibraahim xasan nuur iyo sumaya maxamuud guuleed oo araskoodu uu ka dhacay bishii nofembar magaalada jigjiga noqda kuwii isku waara oo ubad kheyrqaba kala hela aamin dhankii heesaha haddii aan aadno waxaan idin soo qabanay heestii jacaylkii qabyoobay iyo fanaanka nimcaan hila
jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimaad kula haydagtayda xasuusigu qaaliyay qiimaad kula haydagtayda xasuusigu qaaliyay jacaylkii qabyoobayo nasiibi qadar baajiyo qiimaad kula haydagtayda xasuusigu qaaliyay qiimaad kula haydagtayda xasuusigu qaaliyay kudhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo anan diidandiidandiidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaago kudhani qofkiyay jeclay kudhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo wadnihii samir qaadooye qalbigiigoy bogsayoye dareen qasbayayo sannadan qatanaa dartee naftiiga yeesho quuso wadnihii wani samirkaadooye qalbigii bogsayooyiyeel dareeni qasbayayo sannada qatanay dartee naftiiga yeesho quuso qamuunyo jacaylabo qof aan la qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydin qamuunyo jacaylabo qofaan la qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydin qaybkan sugaya sugaya sugaya ano nolosha qaybaha ii hadhay allaha qaniya barya allaha qaniya barya inaan qurubkaga gudbe qaybkan sugaya sugaya sugaya ano nolosha qaybaha ii hadhay allaha qaniya barya allaha qaniya barya inaan qurubkaga gudbe wadnihii samir qaadooye qalbigii way bogsayooye dareen qasbaayayo sannadan qatanaa dartede naftiiga yeeshe quuso wadnihii samir qaadooye qalbigii way bogsayooye dareen qasbaayayo sannadan qatanaa dartede naftiiga yeeshe quuso
aanu intaasi kaga gudubna heestaasi dhumbaal ee dhalasho ayaan hayaa markaan waxaana uu nagu soo gaaray abaayo xafse cali jirde iyo axmed cali jirde khadiijo cali jirde cabdulaahi cali jirde iyo cabdiraxmaan cali jirde dhammaan reer cabdi axmed sheekh cabdile iyo xasan cali anas cali maxamed cali iyo xamse cali juweyriye cali abo cali cismaan sheekh cabdile iyo hooyo baarliin eed fardowsa cabdishakuur maxamed ismaaciil maxamed fahme maxamed iyo yaasmiin maxamed iyo hooyo xalaawi xasan dhammaan asxaabtaasi waxay u hambalyeynayaan kowthar cali cismaan iyo cabdiqaadir maxamed oo uu wiil ugu dhashay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaanu leenahay wiilkaasi ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaco aamiin waxaan dhabbaalkana ka helay hooyo seynab baashe cabdulaahi iyo hooyo seynab xuseen iyo aabe maxamed daahir sacad maxamed daahir iyo zahre maxamed daahir mune maxamed daahir raxmo maxamed daahir saciid maxamed daahir axmed maxamed daahir iyo maxamuud maxamed daahir cabdisalaan maxamed daahir iyo badra cabdiqaadir maxamed iyo barwaaqo cabdiqaadir maxamed iyo dhammaan reer maxamed daahir iyo reer cabdiqaadir maxamed waxayna hambalyo ay gaarsiinayaan yaasiin maxamed daahir iyo aamino xuseen oo wiil ugu dhashay burco sidoo kale waxay hambalyo u dirayaan xasan cabdiqaadir maxamed iyo nimco maxamed daahir oo gabar ay ugu dhalatay isla burco waxaana ay leeyihiin soo weynaada allah idinka dhigo kuwii dalkooda iyo dadkooda waxtare aamin ayaan leenahay heesta saddexaad aan idin ciyaarayno waa idey idey ciyaariyaw idey imaw imaw agtey iyo imaw codadkii axmed naaji iyo faadimo qaasim
Day
imaw agteey imaw imaw imaw agteey imaw baara ani ku wada intee diiga ordeysa imaw imaw imaw intee ayaantaan ku odanay kee intee adduunkan ka aaday kee intee ayaantaan ku odanay kee intee adduunkan ka aaday amuurahey eed la'aaniigu oofiye amuurahey eed la'aaniigu imaw imaw agteeyi imaw imaw imaw agteeyi imaw akhbaara ani ku wada inteed iiga ordeysa imaw imaw imaw imaw imaw agteeyi imaw imaw imaw agteeyi imaw akhbaara ani ku wada intee dhiiga ordeysa imaw imaw imaw
tahniyad dhalasho oo farxad leh ayaan hayaa oo si qurux badana loo soo qoray waxaana inaga soo gaartay hooyo faadumo axmed aadan iyo aaba macalim isaaq xasan cabdinaasir macalim iyo cabdila maxamed macalim zahro macalim cabdila cabdicasiis macalin abdilla iyo yunis macalin abdilla iyo fardowse macalin abdilla ibraahim macalin isaaq iyo maxamed macalin isaaq cabdisamad macalin isaaq iyo xasan manuur cabdiraxmaan macalin ibraahim ismaaciil maxamed cadow iyo maxamed cabdinuur gataar dhammaan asxaabtani waxa ay u hambalyeynayaan ruqiya macalim abdila iyo cabdicasiis macalim isaaq oo ay gabri ugu dhalatay magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda bardaale gabadhaas waxaa loo bixiyey ikhlaas ikhlaas noqotii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin waxaa dhambaalkana uu noogu yimid muxidiin axmed rooble iyo cabdifataax ibraahim cagayare iyo xasan sheekh cumar iyo cabdiraxmaan xaaji cadow cabdiraxmaan cali dhabil iyo axmed maxamed ibraahim nagaashe iyo faarax maxamed yuusuf lamaane iyo axmed mursal xuseen xasan cali geele iyo faadumo taxadir yuusuf iyo kowsar maxamed cabdulaahi faadumo macalin abuukar iyo fartuun ismaaciil axmed waxaana kale oo dhambaalkan ku jira cabdisalaam kajooji iyo cabdinaasir sheekh maxamuud ciire ilyaas cumar yuusuf iyo faarax maxamed caydiid dhammaan dadkaasna waxa ay jecel yihiin inay tahniid gaarsiiyaan jaamac maxamed xirsi iyo ayaan maxamuud faarax oo gabar ay ugu dhalatay degmada gashaamo gabadhaasi oo loo bixiyey firdowsa waxay leeyihiin soo weynow aamiin ayaan anaguna leenahay aamiin aamiin ayaan ana u raaciyay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray sheekh basiiro maxamuud maxamed iyo xaaskiisa axmed maxamed dubad oo loo yaqaano kofi aadam maxamuud guuleed iyo abuukar maxamed shire maxamed macalim jaamac shaale aadan daahir aabo odawaad diiriye iyo maxamuud odawaad diiriye dhammaan dadkani oo kala jooga meelo badan oo caalamka ah waxa ay hambaliyo iyo bogaadin ay u dirayaan aabe axmed odawaad diiriye iyo hooyo tariig axmed cigaal oo uu wiil ugu dhashay degmada beled xaawo gaar ahaan xaafadda qansax oomane taariikhdu markii ay ahayd koob iyo labaatankii noofembar wiilkaasi waxaa loo bixiyey maahir axmed waxaanu leenahay maahirow noqokii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heestii ugu dambeysay ee aan barnaamijka aan ku xiro lahayn ayaan soo gaarnay waana heesta aan kala hubsado waxaa ku luuqeynaya fanaanka allahu naxariistee cumar dhuulle cali intaasna waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha intaan dhegeystaan markale ku mid jirno sidaa iyo nabadgelyo hohay walumo hafad baanaho hirbelaacaye nahay habeen iyo inan hiboy kula hawl yaray kula hawl yaray aan kala hobsado inaanahay habeen iyo inan hiboy kula hawl yaray kula hawl yaray aan kala hobsado inaanahay haco iyo inan sidaa ku hagaagsanay aan kala hobsado inaanahay haco iyo inan sidaa ku hagaagsanay ku hagaagsanay aan kala hobsado oy aan kala hobsado aan kala hobsado mahe aan kala hobsado oy aan kala hobsado
codkaasi cumar dhuulla calina dhegaystayaal wuxuu ugu dambeeyey barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha gabagabadeenu maraynaa aan markaa dib ugu noqonno dhinacii warbixinada iyo weliba wararkii kala duwanaa dalka lubnaan ayaa waxaa weli ka taagan xaalad dhaqaale oo adag sidoo kalena waxa ay luqunta isula jiraan qaar ka mida waddamada carabta wasiirkii warfaafinta ee dalkaasi lubnaan ayaa iscasilay isaga oo ay sabab u ahayd iscasilaadiisaasi hadal uu jeediyey inuu dalka sacuudiga uu aada uga cadhooday warbixintan arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada qaahira nooga soo diray wariyahayaga xuseen saxnuuni wasiirka warfaafinta dalka lubnaan gorgi kardaaxi ayaa iscasilay kadib markii saameyn ay ku yeelatay kafalcelinta hadalkii uu ka sheegay faragelinta militariga ee dowladda sacuudi arabiya hogaaminayso ee dalka yemen gorgi kardaaxi oo ka hadlay istikhaalada uu u gudbiyey ayaa sheegay inuu sidaasi u sameeyey maslaxadda dalkiisa iyo dadkiisa wasiirka warfaafinta dalka lubnaan faale uu bixiyey bilo ka hor ayaa ka caraysiisay sacuudi arabiya waxayna ceyrisay safiirkii lubnaan islamarkaasina sacuudiga ayaa mamnuucay badeecadaha laga keeno lubnaan taasi oo dhabarjab ku noqotay dhaqaalaha liita ee waddankaasi sidoo kale waddamada kale ee khaliijka ayaa cunuqabatayn ku soo rogay lubnaan hadalka uu jeediyey gorge kardaaxi dartiisa xiriirka sacuudi arabiya iyo lubnaan ayaa ahaa mid aad u kacsan markii ay xiisad ka dhalatay hadallada kardaaxi oo uu ku tilmaamay sacuudiga iyo imaaraadka carabta in ay yihiin kuwa gardarada ku haya dalka lubnaan wasiirka warfaafinta lubnaan ayaa sidoo kale sheegay xilligaasi in mucaaradka sacuudiga ee yemen ay ku jiraan xaalad isdifaaca hadalka kardaaxi ayaa soo baxay bishii agoosto ka hor inta aan loo magacaabin xilka wasiirka warfaafinta balse waxaa la baahiyey bishii oktoobar kadib markii uu xilka la wareegay xulufada sacuudi arabiya ee khaliijka sida imaaraadka carabta baxrayn iyo kuweyt ayaa ku biiray inay cunuqabateen diblomaasiyadeed ay ku soo rogaan dalkaasi lubnaan tallaabooyinka dowladaha khaliijka waxay sababeen in dhaqaalaha lubnaan ee si liicaya uu waayo malaayiin doolara waxayna halis ay gelisay xaaladda shaqaale gaaraya saddex boqol iyo konton kun oo lubnaan ah oo ka shaqaysa dalalka khaliijka sacuudiga iyo xulufadiisa khaliijka ayaa ahaa deeqbixiyaasha ugu badan ee dalka lubnaan laakiin way ka baxeen kadib markii ay korodhay saamaynta ururka xisbullah oo uu qayb ka noqday dowladda lubnaan wasiirka warfaafinta lubnaan ayaa sheegay inuu u gudbiyey istiqaaladiisa si uu ugu caawiyo madaxweynaha faransiiska master macron dadaalada uu ku wanaajinayo xiriirka ka dhexeeya lubnaan iyo waddamada khaliijka inta uu ku guda jiro booqashadiisa waddamada carabta faransiiska ayaa xiriir dhow la leh lubnaan waxa uuna u horseeday dadaallo caalami ah si ay gacan uga geystaan soo kabashada dhaqaalahooda ra-iisul wasaaraha lubnaan najiib miikaati ayaa sheegay istiqaalada kardaaxi in ay ahayd mid lama huraan ah kadib xiisadda sacuudiga iyo dalal badan oo khaliij ah najiib miikaati ayaa carabka ku adkeeyey in lubnaan ay rajaynayso inuu hagaago madmadowga soo kala dhexgalay dowladaha walaalaha ah dowladda lubnaan waxay diidaysaa wax kasta oo wax u dhimaya nabadgelyada iyo amniga dalalka khaliijka waxaana ugu baaqaya qaybaha siyaasadda ee lubnaan in ay maslaxadda dalkooda ay ka hormariyaan wax kasta ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha dalkaasi madaxweynaha dalka faransiiska oo khamiissii gaaray dalka imaaraadka carabta ayaa booqan doona kuweyda iyo sacuudiga oo qayb ka ah socdaalka uu ku marayo waddamada khaliijka waxa uuna soo dhoweeyey iscasilitaanka gorgi kardaaxi arrimahan ayaa imaanaya xili bilihii ugu dambeeyey uu aad u xumaa xiriirka dowladaha khaliijka iyo dowladda lubnaan kadib markii dowladda sacuudi arabiya iyo isutaga imaaraadka carabta safiiradooda ay kala baxeen magaalada bayruud kadib markii ay ka caroodeen hadal uu jeediyey wasiirka warfaafinta ee dalka lubnaan xuseen saxnuuni v o a qaahira
xilliyaddii galabta iyo wararka v o ena dhegaystayaal intaas ayaan ku soo dabagabayn doonnaa tan iyo intaynu caawa toddobada fiidnimo dib u kulmi doonno waanigoo cabdixakiin maxamuud shirwaco idin leh sidaa iyo nabadgelyo